bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam abu dawuud sulaymaan bnu اlashcad asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam kulu salaatin laa yutimuhaa saaxibuhaa tutamu min tadawucih macno unbaa marka wadaa qowlkii nebiga sala allahu calayh waali wasalam macnihiisa caddayntiisii u baab yahay kullu salaatin salaad kasto kullu salaatin salaad kastoo laa yutimuhaa uunan dhammaystiraynin saaxibuhaa qofkeeda tutammu waa la dhammaystiraa min tadawucihi baa laga dhammaystiraa marka tutammu in la yidhaahdaa fiicano waxaa laga dhammaystirayaa min tadawucihi sunnadiisaa laga dhammaystiraa oo salaaddii faradka haddii nuqsaani iyo khalal uu kaa galo haddaad sunno leedahay iyadaa lagaaga dhammaystiraa haddaadan sunno lahaynna hadda nuqsaantii waa ku saamayne ayb marka sunnooyinkiina dhinac in looga dadaalo nuqsaanta faradkana inay keeni karto marka meel kale in laga dhammaystiraayo tadawuca camal walbana waa saas salaadda keliya ma ahan siduu tilmaami doono qaala alimaam abu daawuud raximah اllah xadaanaa yacquub bnu ibraahim wa huwa adowraqiyu yacquub bnu ibraahim addowraqi ahu axmed bni ibraahim wa huwa iqat akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qال أخبرنا إسماعيiل هو بن عuلية qال أخبرنا يونس هو بن عubayd البصري عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري weyaan عن أنس بن حكيم الضبي ayb عن أنس بن حكيم الضبي ninkan marka waxaa weyaan mastuur min الثالثة طبقة الثالثة weeyaan تarjama ahaantiisuna waa mastuur oo majهuلالxaal qaala waxa uu yidhi khaafa min ziyaadin khaafa min ziyaadin buu ka cabsaday ziyaad ow amase ibni ziyaadin ibnu ziyaad ziyaad marka waxaa weeyaan waa ziyaad ibnu abiihi ninkii la dhihi jiray basra amiir wou ka noqday isaga cubaydullaahi wiilkiisaana amiir waa ka noqday marka labadooda mid uun waayo cubaydullaahi ibnu ziyaad iyo ziyaad ibnu abiihi ayb laba isdhashay ahaayeen marka cubaydulaahigaana aad u sii dhib badnaay oo aad yacni dadka u laayi jiray nin xunow ahaa marka amiir aad u xunow ahaan jiray ayuu marka ninkani ka cabsaday faata almadiinata madiinow yimid falaqiya abaa hurayrata abuu hurayrow la kulmay qaala waxa uu yidhi markaa anas baa dhahayee anas ibnu xakiim fa nasabanii waa shadaya isaga bitashdiidu dhigaa fa nasabanii saaxibu cawni ilmacbuudna tashdiidkaasuu xoojinayaa macnaheeduna waxuu leeyahay waxaa laga wadaa buu leeyahay fa adhara lii nasabahu nasabkiisuu ii muujiyey ayb fantasabtu markaasaan isaga nasabkiisa galay waa isgalnay buu leeyahay marka xagga nasabka takalluf aad u fara badanaa macnahaas ku jira laakiin ee marka in fa nasabaniidaas aan la shadin oo fa nasabanii laga dhigo oo bitakfiifkaa fiican say culamada qaar dhaheen haddii sidaa marka la yidhaha macnaha waxay tahay fa nasabanii nasabkaygu i-su'aalay waay marka faintasabtu lahu markaasaan u sheegay aniga nasabkayga maxaa yeelay haddii la yidhaha waa isgalnay meeshay iska galeen ishkaal badanaa ku jira abu hurayrana waa min qabiilwaxaa weeyaan qabiilada dows la yidhaha ninkanna waa dabbi ayb dabbi iyo dowsi meelay iska galaan waa aaday u adag tahay nacam ayb tan kale marka saaxibu fatxilwaduudku asagu takhfiifkaasuu ishaarayayo huwa bitakfiif buu leeyahay nacam ayb oo meeshaa fa nasabanii weeyaan min xaddi nasara iyo daraba oo kale ayay la mid tahay nasaba daraba nasara waa isku wada qaab nacam isku wada yacni wasni ay sa'alanii can an adkura lahu nasabii bimacnaa wuxuu is-su'aalay inaan nasabkayga u sheego fantasabtu lahuna ay dakartu lahu nasabii nasabkaygaan u sheegay marka ayb cawnulmacbuudka asaga waa khalad uu leeyahy takhfiifku tashdiidkaa saxan tashdiidkiina markaa towjiih yacni tacasuf ku jiro ayaa marka xoogaa uu la imaanayaa aad u shido badan marka saaxibu fatxulwaduud sindi abulxasan isindi isagu sidaanuu fatxulwaduudka ku sheegay dabcada maxamed cawaamana wuxuu yidhi tashdiidku waaba khata sida uu sheegay buu leeyahay ayb kutubta qaar sida lagu xusay nacam kamaa fii kitaabi اlmuqrib ayb oo in bitashdiidi waa khata bitakfiifkaa saxab uu leeyahy calaa kullin marka macnahana taasaa u dhowaansho badan fanasabanii nasabkayga inaan u sheeguu isu'aalay fantasabtu lahu waan u nasab sheegtay marka waxba ma dhibayso sidaasaana mooddaa inay saxan tahay oo maxaa yeelay isagaa qariib ahayoo madiino ku cusbaay marka in nasabkiisa iyo yaa tahay layidhaha macquul waay ee abu hurayrana hadda nasabkiisa la fahmi weynayo ama yacni siyaabo kale ma aha ayb faintasabtu lahu waan u nasab sheegtay faqaala waxa uu yidhi yaa fataa yacnii ninkan dayanii ninkan dhallinyarada ahow ama yaa bunaya nusakda qaar alaa uxadiثuka ma kuu sheega xadiiثan xadiiث qaala qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi balaa inaadan ii sheegin iska daaya ii sheeg raximaka allah allah kuu naxariistee qaala yuunusu yuunus wuxuu yidhi waaxsabuhu waxaan malaynayaa dakarahu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam inuu nebiga ka sheegay xaggiisa qaala wuxuu yidhi nebigu ina awala maa shaykan ugu horeeya yuxaasabu nnaasu dadka la xisaabayo laga xisaabayo bihi shaygaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min acmaalihim acmaashooda xaggeeda laga xisaabayo asalaatu waaye waa salaaddii oo salaaddii baa ugu horaysa dadka wax laga xisaabo waa marka xuquuqda beynahu yacnii xuquuqda dadka iyo alla u dhaxaysa wa amaa xuquuqda bani aadamka iyagu ka dhaxayso dimaa'da iyo dhiigga ayaa ugu horeeyo qaala waxa uu yidhi yaquulu rabbunaa rabbigeen wuxuu dhahayaa caza wajalla limalaa'ikatihi malaa'igtiisa oo u dhahayaa wa huwa isaga oo aclamu kaga cilmi badan unduruu fiiriya fii salaati cabdii addoonkayga salaaddiisa fiiriya atamahaa ma taam yeelay am naqasahaa mise waa nuqsaamiyey fain kaanad haddii ay tahay taammatan mid dhammaystiran kutibad lahu waxaa loo qorayaa taammatan ayaa loo dhigayaa waa loo dhigaana marka dhowr macnay yaa suurtagal ah ee markaasba in la dhigaayo taammatan in loogu qoraayo markaa kitaab markaas la qoraa uu yahay ayb ama in laga wado kutibad bimacnaa uhbitat waa la sugaa un in laga wado ila awel baa u qornayda yacnii inay dhammaystiran tahay baa loo sugayaa in macnuhu sidaa uu yahay labadaba marka waa la tilmaamay wain kaana haddii uu yahay intaqasa minhaa xaggeeda mid nuqsaamiyey shay-an wax ka nuqsaamiyey qaala wuxuu dhahayaa alla unduruu fiiriya hal licabdii addoonkayga ma leeyahay min tadawucin sunno fain kaana lahu tadawucun hadduu sunno leeyahay qaala wuxuu dhahayaa alla atimuu u dhammaystira licabdii addoonkayga fariidatahu salaaddiisii faradka ayd u dhammaystira min tadawucihi ka dhammaystira sunnadiisa xaggeeda ka dhammaystira uma tu'khadu alacmaalu acmaashii baa la qaadayaa markaa dabadeed calaa daaka kaagaasaa lagu qaadayaa acmaashii marka sidaa baa lagu qaadanayaa acmaashii marka waa salaaddii wixii ka soo haray sakadii xajkii soonkii wahaakada xadiidkan marka iyo macnihii loo tarjamtay waa is leeyihiin oo salaad hadday faradku nuqsaani ay gasho waxaa laga dhammaystiraa dhanka tadawuca iyo sunnooyinka qofkii marka aan sunno lahayn faradkiisii waa isagoo dhutinaya ama yacnii naaqi nuqsaani ku jirta ayuu ku sugnaa ayuu ahaana ninkii sunnooyin lahayna sunnooyinkaas dhammaystiray u noqonayaan iyo kab dhinac kale culimmadu waxay yidhaahdaan suluuga sunnada sunnada faradka laftirkiisayba ilaalisaaba oo ninku haddii uu sunnada ku dadaala inuu faradka ka tago waa adag tahay haddii laakiin sunnada aanu ku dadaalin waxaa suurtagal noqon karto faradkiisii haddana inay yani dhaawac u galo maxaa yeele haddii qofka uu sunnadu marka waxay ilaalin u tahay faradkii oo nin sunnadii hadduu ninkan sunnadii isku kallifaayo faradkii inuu isku kallifi waayo ma dhacayso laakiin haddaanu sunnadii aanu ku dadaalin shaydaanku markaa meeshii marka muhiimka ahaydoo gogoosanaya marka قال xdثna موسى بن إسماعيل وهو أbو سلمة تبوذكي المنqري قال أخبرنا حماd هو بن سلمة عن حمayd هو طويل can ilxasan can rajuli min bani sulaydin nin reer bani sulayda can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيyه wali wslam binaxwihi kii hore oo kale qaala xadaثna musa bnu ismaaciil qaala akhbarana xamaad can daawuuda bni abi hindin can zuraarata bni abi awfa can tamiimin الdaariy can الnabiy salى اllahu عalيyه wali wslam bihada اlmacna buu sheegay qaala wuxuu yidhi uma zakaatu zakada midla dalika w uma tuukhadu alacmaalu baa la qabanayaa acmaashii calaa xasabi daalika sidaadaas oo kale ayaa loo qabanaa acmaashii ayb baabu tafriici abwaabi اlrukuuci waاsujuudi ay hada maxaluhu abwaabta rukuucda rukuucda iyo sujuudda abwaabteeda axkaamta ku soo aroortay furuucdeeda caddaynteediibu u baabiyahay wawadcilyadayni cala arukbatayni iyo labada gacmood oo la saaro marka la rukuucayo jilbaha lagu qabto qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala akhbaranaa shucba can abi yacfuur qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wasmuhu abu yacfuur magaciisa waqdaanu waqdaan waaye waqiila waaqidna waa la yidhi abu yacfuuradu laba waaye abu yacfuur alakbar waqdaanaa la yidhaha magaciisa waa midkaan abu yacfuur alasqar ama alsagiir isagoo magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu cubayd ibnu nisdaas sidaasaa kaas la yidhaahdaa kan marka isagaaba abu daawuud baa marka ruwaadda abu daawuud baa tilmaameenoo qaala abu daawuud kan waxa dhahaya waa ama yanii inuu isaga yahay waa suurtagaloo qaala abu daawuud iska cabiray dad ka dambeeyey inay yihiinna waa suurtagal wasmuhu abu yacfuur magaciisu waqdaanu weeyaane can muscab bni sacdin qaala muscab waxa uu yidhi muscab ibnu sacdi bn abi waqaas qaala waxauu yidhi sallaytu ilaa janbi abii aabbahay dhinaciisaan ku tukaday fajacaltu yadii fajacaltu waxaan yeelay yadaya labadeeda gacmood beyna rukbataya labadeeda jilbood dhexdoodaan geliyey yani labadeedii gacmood intaan sidaas isugu aaburay ayaa waxaan geliyey jilbaha hoosteeda tadbiiq ayuu sameeyey tadbiiq fanahaanii waa iga reebay aabbahay can daalika arrinkaas facudtu waan ku celiyey faqaala wuxuu yidhi laa tasnac haadaa sidan ha yeelin fa innaa annagu kunnaa waxaanu ahay nafcaluhu inaan samaynayno fanuhinaa waa nalaga reebay can daalika kaagaas wa umirnaa waxaana nala faray an nadaca aydiinaa gacmaheenna inaan dhigno cala arukabi jilbaha korkooda markii hore tadbiiqaa jiri jirayoo labada gacmood inta laysku aaburo hoos in la gashto laakiin markii dambe waa nalaga reebayoo jilbaha inaan saaranaa nala amray cabdullaahi binu mascuud isaga naskhigaan ma soo gaarin tadbiiquu iska samayn jiray marka halkaasuu gelin jiray abuu muusa alashcari iyo sacd bnu abi waqaas iyo waa ku diiday waa marka iyagu waxay iyagana cadday jireen in arrintaa hore ay u jirtay laakiin markii dambe la nasakhay waana sida saxiixa waayo xadiidkanna bukhaari iyo muslim labaduba way soo saareen ayb waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan rukuucdii in marka gacmaha rukuuc marka la rukuucayo gacmaha in jilbaha lagu qabto waa wixii marka uu u baabaystay wadci lyadayni cala rukbatayni ayb taasuu xadiidka ku tilmaamay qaala xadaثna moxamed bn cabdillaahi bni numayr qaala akhbarana abu mucaawiya wahuwa dariir qaala xadaثna alacmash can ibraahim huwa bnu yaziid annakhaci can calqama calqamata bnu qays annakhaci waaye walaswad alaswad bnu yaziid annakhaci can cabdillaahi labadaba cabdullahi bni mascuud waxay ka warinayaan qaala inuu yidhi idaa rakaca axadukum midkiin hadduu rukuucaya falyafrish diraacayhi labadiisa addimood ama labadiisa dhudhun ha goglo calaa fakhidayhi ha ku goglo oo ha ku fidiyo bowdadiisa ha ku fidiyo walyuطabiq ha isku aaburo beyna kafayhi labadiisa calaacaloodna ha isku aaburo fakaannii waxaadba moodaa anduru inaan eegayo ila ikhtilaafi asaabici rasuulillahi sal l slam nebiga farihiisa isdhaafkooda inaan arkayaadba moodaa buu yidhi oo yacnii gacmihiisa ha isku aaburo sidaas ha yaalo ayb nebigii gacmihiisa iyo isdhaafkooda iyo yacnii weydaarkooda inaan u jeedaadba moodaa buu yidhi sidaas inta yidhaahda halkaas ha ku qabta markaas nacam oo labadiisii gacmood labadiisa bowdiyood hoostooda ha ku goglo oo ha saaro labada calaacaloodna ha isdhex gashto farahooda dabadeed marka halkaas ha geliyo xadiidkan muslim baa weriye laakiin waa mansuuq kii hore noo tilmaamaya in la nasakhay oo sidaan xukunkan oo waagii hore jiri jiray calaa caadati abi daauudna abu daa'uud caadadiisa waxay tahay naasikha iyo mansuukha sida badan wuxuu soo hormariyaa naasikha asaga mansuuquu dib mariyaa sida qaalibkee badan ayb hadda xadiidkii naasikha ahay waa soo hormariyey wuxuu dabamariyey midkii la nasakhay mansuukha ahay markaan joognay tarku lwuduu'i mimaa masat innaar wuxuu soo hormariyey baabu tarki lwuduu'i mimaa masat innaar axaadiidtaas uu sheegay kadib buu haddana wuxuu yidhi baabu tashdiidi fii daalika baabu tashdiidi fii daalika kadibuu marka wuxuu keenay wixii haddii qofka uu wax cuno shay dab galay dab lagu bisleeyey inuu ka weysaysto axaadiistii mansuukhada ayadoo gadaal ka keenay dariiqada marka abu daa'uud saasay ku sheegaan culummada tanna hadda taasay u lamid tahay naasikhii buu hormariyey mansuukhii buu gadaal geeyey calaa kulli xaal baabka marka waxaa laga qaadanaa fiqiga baabka laga qaadanaa waxaa weeyaan gacmaha in jilbaha la saaro oo aan meel kale yacnii gacmihii inaan bowdada hoosteeda la gashanin waa arrintaa arrin mansuukha ay tahay la nasakhay baabu maa yaquulu rajulu fii rukuucihi wa sujuudihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba uu baab yahay yaquulu rajulu qofku uu dhahayo fii rukuucihi rukuucdiisa iyo wa sujuudihi qofku waxa uu sheegayo ee uu dhahayo rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdeeda ayb yacnii waxa uu rukuucda iyo sujuudda dhexdeeda ku dhahayo duco iyo adkaar ah rukuucda iyo sujuudda waxaa lagu dhex sheegaa waxay tahay adkaar iyo adciyo qaala xadaثana rabiic bnu naafic abu tawba wa muusa bnu ismaaciil labada waana soo mareen abu tawbata alxalabi abu tawbaha ayb nacam qaala xadaana rabiic bnu naafic abu tawba labadiibu hadda isu sheegay mar mar wuxuu yidhaahdaa xadaana abu tawba keliya mar wuxuu yidhaahdaa xadaana rabiic bnu naafic intuba hal mil leh marka kunyadiisa iyo magaciisa in la aqoodo kelmad cajiib lana waa yidhiyo mucaawiya wuxuu dhihi jiray marka mucaawiya sitri buu noo yahay uu dhihi jiray sitri waa sitri mucaawiya ayb oo wuxuu sitri marka kaga yahay qofka mucaawiyo dacniyo ama duro waa qof marka waxaa weeyaan saxaabadii kalena duray qofkan durin oo mucaawiya yacnii aan marka dacni iyo ku samayninna ee nin saxaabadii kalena yacni waxaa weeyaan marka ku wanaagsan saasoo kalea laga wari jiray qaala ahbarana bn اmubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwasi weyaan can muusa muusa bnu ayuub waay muusahan muusa bnu ayuub ibni caamir alkhaafiqi ayb almisri maqbuulu min asaadisa yursilu can cuqba ayb qaala abu salama abu salama waxa uu yidhi abu salamahan waa kee marka waa muuse bnu ismaaciil abu daawuud laba sheekow lahaa rabiic bnu naafic iyo muusa bnu ismaaciil qaala abu salama muuse bnu ismaaciil wuxuu yidhi marka muusa bni ayuub uu yidhi can cammihi qaala abu salama abu salama isagu wuxuu yidhi muusa bnu ayuub muusa bni ayuub ay can muusa bni ayuub waa u abtiriyey laakiin arabiic bnu naafic isaga muusa keliya buu yidhi yanii labadii sheekha abu daawuud ninna muusa buu ku gaabiyey ninna magaca aabbihiisu ku daray taas bis can cammihi adeerkiis marka waa iyaasu bnu caamira la yidhaha adeerkiis iyaasu bnu caamir alkhaafiqi صدوق من الثانية من الثالثة عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري لما نزلت مركي سودته فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحو يري اجعلوها يالا في في ركوعكم ركوع دي انك يالا فسبح باسم ربك العظيم يعني إلهي ركوعك وينيه فلما نزلت markay soo degta sabix isma rabbika alaclaana qaala waxau yidhi ijcaluuhaa fii sujuudikum sujuuddiinna ka dhiga oo ka yeela marka sujuuddiina subxaana rabbiya alaclaa baa le rukuucdiina subxaana rabbiya alcadiimu marka wixii lagu akrinayay qaar ka mida waa ka halkaas ku sheegay qaala xadaثana axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuci axmed bnu cabdillaahi bni yuunus qaala ahbarana alleyt marka ninkan axmed bnu cabdillaahi bni yuunus qaala alimaam axmed fiihi imaam axmed wuxuu ka yidhi inahu shaykhulislaam shaykhulislaam waayuu yidhi marka laqab aad u weyn buu siiyey marka shaykhulislaam laqabkan marka shaykhulislaam laqab weligiis iska jiri jiray waayo culimmadii salafkuba ay yaqaaneen ayb oo dad badan oo shaykhulislaam lagu sheegayaa jiro uu ka mid yahay ninkan waxaa ka mida cadaa ibn abi rabax cadaa ibn abi rabax almakyi shaykhulislaam wa sayid الtaabiciin siyaabahaasaa lagu sheegay marka qofka shaykhulislaam la dhahaayana dabcan waxaa weeyaan qof aad u jamacsaday khisaal fara badan qaybo fara badan hadday noqon lahayd cilmi iyo yacnii camal iyo hadday noqon lahayd yacnii riwaayo iyo diraayo iyo shajaaco iyo kulli ninka isku daro oo yacnii islaamka meelo badan ugu yaraan uun ka anfaco yaa waxaa la dhihi jiray shaykhulislaam lagu magacaabi jiray ila nin islaamkii meelo badan jihaad badan oo kala duwan ka anfacay haddii uu yahay qofku shaykhulislaam waa lagu sheegi jiray oo cilmigu ugu weyn yahay qaala akhbarana alleyf yacni bna sacdin can ayuub ibni muusa aw muusa bni ayuub waana muusa bnu ayuub waa kii hadda aan soo marayna oo alkhaafiqi can rajulin min qowmihi nin qowmkiisa ka mid oo adeerkiisa iyaas bnu caamirka can cuqbata bni caamirin bimacnaahu zaada uu ziyaadiyo qaala waxau yidhi fakaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa idaa rakaca hadduu rukuucaya qaala wuxuu odhanayay subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi alaaan waidaa sajada hadduu sujuudayana qaala subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi alaaan ayb xaafidku marka wuxuu tilmaamay xadiidkan duruq badan buu u sheeg sheegay wabixamdihida ziyaadada wabixamdihi duruq fara badanuu sheegay dhammaantoodna in dacfi ku jirou tilmaamay dhammaantood marka in dacfi uu ku jiro weliba dacfi daran ayuu tilmaamay qaarkood talkhiiska marka ugu dambayntii wuxuu yidhi wa fii hada jamiicihi kan dhammaantiis wey markuu duruqda faraha badan keenay ayaa wuxuu yidhi wa fii hada jamiicihi intanoo dhan waxaa ku jirto wuxuu yidhi raddun liinkaari ibni salaax wagayrihi haadihi ziyaadata duruqdan oo dhan marka waxay tusaysaa ay radin ku tahay buu leeyahay ibnu salaax iyo kayrkiis oo inkiray ziyaadada wabixamdihi imaam axmedna waa la su-aalay siduu ka sheegay ibnulmundir siduu tilmaamay yacnii abubakar moxamed ibnu ibraahim ibnulmundir sida uu tilmaamay wuxuu leeyahay ibnulmundir sida uu ka soo wariyey alimaam axmed ibnu xambal ka warranaa la yidhi ziyaadadan wabixamdihi waxa uu yidhi amaa ana falaa aquulu wabixamdihi aniga ma dhahayuu yidhi imaam axmed wabixamdihi ku dari maayo kaannahu yacnii marka sugnaanshadeedaa taraddud uga jiray ama maba arkayninba ibnu xajar isaguse wuxuu yidhi asalkeeda bukhaariga iyo muslimka waxay warinayaan wax asal u noqon karo xamdigaba uu leeyahay markaasuu keenay kaana rasuulullahi sal ly salama nebiga yughiru an yaquula fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika nebiga tasbiix iyo taxmiid markii dambe inuu badin jiray tanow marka asal uga dhigay ayb calaa kullin marka duruq fara badan oo qaarna ay ku jirta qaar aanay ku jirin qaar dacfigooda xoogaa iska yar ragga ku jira daciif lagu tilmaamay iyo qaar aad u daran intaba waa leeyihiin marka siyaabahaas marka way dhici kartaa marka laysu geeyo wabixamdihidu inay asal yeelato laakiin riwaayada bukhaari iyo muslim waxaa weeyaan loona badan yahay subxaana rabbi alcadiim keliya iyo subxaana rabbi alaclaa keliya oo wabixamdihi aanay ku jirin qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahadihi ziyaadatu ziyaadadan wabixamdihi waaye nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa allaa takuuna maxfuudatan inay shaad tahay oo aysan maxfuudo aanay ahayn maxfuud waxaa ka soo horjeeda shaad qaala abu daawuud infarada ahlu misra ayaa la gooni noqday biisnaadi haadayni alxadiiثayni labadan xadiid isnaadkooda xadiidi rabiic iyo xadiidi axmed labada xadiid xadiidi rabiic meelaha dambeu sanadku masri ka noqona xadiidkan dambe laakiin dhammaantiis waa iska misri axmed ibnu yuunus masr waa lagu waa degey leyt ibnu sacad waa imaam ahli misra muusa bnu ayuub sidoo kale ninkan can rajulin uu leeyahay waa adeerkiis waa misri cuqbata bnu caamirna saxaabi masar degey kan dambe isagu dhammaantiis horey gadaal waa ka misri kii horena qaybaha dambea sanadku oo misri ka yahay marka wabixamdihiida haddii lagu daray haddii laga reebay haddii laga reebay iyada war ma laho bukhaari iyo muslim iyo axaadiidteeda warinayaan haddii lagu darana culammada qaar shuduuday ku sheegayaan qaarkoodna waxaa dhici karta inay asal yeelatay leeyihiin binaan calaa daalika marka dhibaato male hadduu qofku bixamdihiida uu dhammaystiro xadiidkan marka wuxuu tilmaamay alaaan inuu dhihi jiray riwaayaad badan baa ku soo aroora meel gadaalana waa ku keeni doonaa qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala ahbaranaa shucba qaala waxau yidhi shucba qultu lisuleymaan sulaymaan baa waxaan ku idhi acmash uuna u jeedaa sulaymaankee adcuu fi salaati salaadda ma ku ducaysanayaa idaa marartu haddaan soo mara biaayati takhawufin cabsi aayaddeed cabsigelin aayaddeed markaan soo maro ma ku ducaysanayaa waaye salaadda faxadaanii wuxuu ii sheegay acmash can sacd bni cubayda oo igaga sheegay sacd bni cubayda assulami abu xamsata alkuufi iqat min ahaaliثa can mustawridin almustawrid bnu laxnaf ayaa la yidhaha ninkan alkuufiyu wa huwa iqaة min aلثaaniya can silata bni zufar silatu bni zufar alcabsi iqaة jaliilu min kibaari الثaaniya sabaqa haaniya ragga ugu waaweyn waayan waa ninka ka qaatay xudayfatu bnu lyamaan oo aad uga wariyaa waa ninka marka dhahaayo su-aasha ku celinayo xudayfa markuu yidhi yadrusu اlislaamu kamaa yadrusu aلthawbu ama washyu الthawb marada siday u baariyoodo ay u baaba'daa islaamkuna u baaba'ayaa xataa laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun ilaa la garan waayo salaad iyo soomba la garan waayo waxay yihiinba ayb oo dadkiina marka ay shahaadanayaanoo towxiid qiranayaan silatu bnu zufar ninkii su'aalay waayo oo yidhi marka maa tanfacuhum laa ilaha illa allah maxay u taraysaa haddaynanba salaad aqoonin laakiin marka xudayfa uu yidhi tunjiihim min annaar naartii ka korinayay uu yidhi laa ilaha illa allah taasay u taraysaa xadiidka marka macnaha ku jiraa waxay tahay waa dadada cilmi la'aan intay ku dhacday jahli waana tusayaaba xadiidkee jahliga intuu ka batay garan waayeyba salaad waajibkeed kaannahu marka jahligu inay macduuriin ku yihiinba dadkan maxaa yaele haddaanay iyagoo salaaddii og ay inkiraan ama ay yacnii ogaan waayaanba salaaddii ma kaannahum wax aan ogeyn oo kale ay noqdaan de qofka wujuubka salaadda hadduu yacnii uu inkiro amase yaanuba inkirina laakiin uu garan waayo meesha uu joogana ay tahay meel beled oo fiqi iyo dacwo iyo diin iyo ay ka jirto waa kii marka la dhihi jiray qofka wujuubka salaadda inkiro macduurka noqonayo waa qof baadiyo ka fog cilmi ku koray ama gaal hadda soo islaamay laakiin dadkan aakhiri zamanka xudayfo uu sheegay dad ka duwanba waa jahliga dad noocaasoo kale waayo jahligaa badanaya markaasi salaadba aanay aqoonin iyo soon iyo waxaasoo dhan bal isagaa laftirkiisaa sheego wuxuu leeyahay dadkooda waayeelkaa waxay dhahayaan waxaan ka soo gaarnay aabbayaalkeen ee oyaalkeen kelmaddan laa ilaha illa wadaan maqalnay un annaga ayb marka xadiidkan walidaalika ma deliil toosa uguma noqon karo qofka taariku salaadka ah yacnii xukunkiisu muslimnimo miya waa u deliishadaan culammada qaar ma islaama mase ma aha muslim miya mase ma aha culammada qaaraa u deliishada kuwa kaleo jumhuurtaana waxay yidhaahdaan maya sidaas ma aha ayb ee dadkan la sheegaya waa dadaan salaadba wujuubkeedba soo gaarino waxba ka aqoonin waa macduuriin kuwaas layskuma ahayo kuwaas laakiin nin salaaddii og inay waajib tahay haddana aan tukanin waa waxa culammadu isku khilaafsan yihiin in badanoo ahlu xadiidka ka midana ay waay tarku salaati waa kufri diinta looga baxo ay leeyihiin qaarna ay dhahayaan ma aha ayb calaa kullin mas'alo un khilaaf ka taagan yahay waa taa iyadalabada qolena marka qolena saanay ku jawaabtaa qolo kalena xadiidkanay deliishataa silat bnu zufar marka waa ninkaas xudayfe su'aalay waay su-aashaas annahu sallaa maca اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiguu la tukaday xudayfa fakaana yaquulu wuxuu dhahayay nebiga fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim wafii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa wamaa mara ma marin biaayati raxmatin naxariis aayaddeed ilaa waqafa cindahaa agteedu istaagayey fasa'ala waa su'aalanayey walaa biaayati cadaabin cadaab aayaddeedna ma soo maraynin ilaa waqafa cindahaa agteedu istaagayey fatacawada waa magangelaya marka ilaahay buu ka magangelaya xadiidka muslim baa wariyey salaadaasna salaad sunno ay ahaydoo waa salaatuleyli ahayd salaadda faradkaa marka ma lagu dhihi karaa iyada marka salaaddii waa farad maalan aayatu raxmau soo maray aayatu cadaabuu maray ma samayn karaa marka aayatu raxma hadduu soo maray inuu yidhaahdo ilaahay inuu su-aasho aayad cadaab hadduu soo marana alle ka magan galo culamada qaarkood waxay leeyihiin maya salaadaha sunnaduu nebiga ku sameey jiray salaad farada lagama haayo asagoo ku sameeyey sidaas faradka laguma dhahaayo sunnadase waa lagu dhihi karaa qowlkaas marka ahlucilmiga qaar baa saa tilmaamay alimaamu shaafici beyhaqi suu ka soo warinayay isaga wuxuu leeyahay farad iyo sunno labada qofkaa ku dhihi karaa sidaas isaga marka xadiidkan maadaama sunnaha ku soo aroora laakiin faradkana waa waa u tallaabiyey laakiin waxaad moodaysaa marka farad u tallaabintu dee nebiga isagoo muqtadihii uu joogo maanic ka manciyaan aanay jirin hadduu ka tegey in laga tagaa marka waxaad moodaya inay sunno tahay marka oo aan faradka lagu dhihin sunnadii lagu dhaho marka nebiga isaga garanaya waxay labadan ku kala duwan yihiin ilaa muqtadihii waa joogaa oo alle in la weydiisto yacnii raxmad alle in cadaab laga magan galo muqtadihii waa qaa'im maca daalika nebigii lagama soo naqlinin sida sunnada looga soo naqliyey in lagu joogsadaa roon meeshii nebiga ku joogsaday calayhi isalaatu wasalaam labadaas qowl marka un saasay ahlucilmigu kale yidhaahdaan qaala xadaanaa muslim ibnu ibraahim qaala akhbaranaa hishaamu qaala hishaamkanna waa ibnu abi cabdillaahi dastuwaa'i qaala xadaanaa qataada wa bnu dacaama can muarifin muarif bni cabdillahi bni shakiir can caaishata ana اnabiya sal ll slam kaana yaquulu wuxuu dhahayay fii sujuudihi wa rukuucihi subuuxun quduusun rabu اlmalaa'ikati wاlruux subuuxun ay lmusabaxu huwa isagu alle subuuxun weeyaan ayilmusabaxu midka la hufo oo nuqsaan iyo caab laga hufo way ama subuuxun almuqadasu weeyaan midka la dahiro ceeb laga hufo waa isku macno ayb subuuxun huwa isagu subuuxun weeyaan alle almusabaxu kan loo loo tasbiixsado quduusun weeyaan mid markaa la yacnii ceeb iyo nuqsaan laga dheereeyo laga dahiro rabbulmalaa'ikati malaa'igta rabbigeeda wa ruuxi jibriil rabbigiisii ruuxdan marka waa min cadfi alkhaas cala alcaam jibriil maxaa yeele malaa'igta cumuumkaas malaa'igtuu soo gelayaa laakiin gaar waxaa loogu sheegay tanwiihan lidikrihi isaga sheegitaankiisaa la weynaynan qaala xadaana axmed bnu saalix wahuwa almasriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbarana mucaawiyatu bnu saalix can cmr bni qays can caasim bni xumaydin can cawfi bni malikin alashjaciyi qaal qumtu maca rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga maciisan ayaan la istaagay leylatan habeen salaatuleyl salaadaha sunnadaa marka ibnu teymiya ilaa saddex qayboodoo u qaybiyaa qayb asal ku ah jamaaco iyo qaybaan asal ku ahayn iyo qayb marmar jamaaco laysaga tukan karo ayb qaybaha salaadaha sunnooyinka oo asal ku ah jamaacada waxaa ka mida ciideynkaoo kale haddii la yidhaahdo waa sunno kusuufkaoo kale istisqaha oo kale taraawiixdoo kale iyago in jamaaco lagu tukadaa asal u ah qaybo salaada ka midana oo sunnooyinka ka midana in jamaaco loo dhoweeyey maba soo aroorinba rawaatibtaa ka midana sunnooyinka rawaatibtaa weligeed ma dhicin jamaaco in lagu dukaday qayb marka waxaa jirto yacnii sida haalibka kelikeli loo tukado laakiin haddii jamaaco lagu dukada aynan dhib lahayn kuwayaalkaas waxaa ka mida buu yidhaahdaa salaatuleylkaoo kale salaatuleylka sida haalibka kelikeli unbaa laysaga tukadaa laakiin jamaaco haddii lagu dukada marmar dhib ma laha oo xudayfa iyo ibnu mascuud iyo waatay nebiga ku daba tukadeen marmar haalib ma ahayn sidaas salaatu duxadana waa la midoo marmar citbaan ibni maalig markii uu nebiga gurigiisa tegey iyo markii anas iyo barqay ahayd salaatu duxo waaye dhahaan culummada waa layskala tukaday nebiga sal l slam kuwaas marka iyagu haddii marmar lagu tukada dhib male laakiin iyada laftirkeeda sunno mudarida haddii laga dhiganayo waxaa weeyaan saxiix ma ahan marka habeen buu nebiga la tukaday faqaama waa istaagay faqara'a suurata albaqarati buu akhriyey laa yamuru ma maraynin biaayati raxmatin naxariis aayaddeed ilaa waqafa waa istaagay fasa'ala walaa yamuru biaayati cadaabin ma maraynin ilaa waqafa waa istaagay fatacawada allou magangelaayo qaala waxau yidhi uma rakaca waa rukuucay biqadri qiyaamihi qiyaamkiisa in la egoo kale yaquulu fii rukuucihi rukuucdiisa wuxuu ku dhahayay subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati halabada iyo awoodda u saaxiibka ah ayaa nasahaya walmalakuuti boqortooyada walkibriyaa'i weynaanta walcadamati weynaanta uma sajada waa sujuuday biqadri qiyaamihi intuu taagnaa oo kale uma qaala fii sujuudihi midla dalik oo kale uu ku yidhi intaasoo kale uma qaama waa istaagay faqara'a biaali cimraan uma qara'a suuratan suuratan ayuu akhriyey marka suurad suuradu akhriyey ayb maxalushaahidkiisa subxaana diljabaruuti in la dhihi karo rukuucdii lagu akhri karo qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu huwa hishaam bnu cabdilmelik wa caliy bnu اljacad caliy bnu اljacad huwa abulhayam aa layihahda abulhayam alkuufi ayb bukhaari waa ka soo saaraa iyo ahlu sunanka abu daawuudna uu ka soo saaraa bukhaari iyo abu daawuud iyaa ka wariyo cali bnu ljacadkan marka isagu iqu ahaa ilaa ana fiihi tashayucan tashayucaa ku jiray weliba tashayuc yanii si wuxuu ahaa u xoog badan isaga iyo cubaydullaahi bnu muusa baadaam oo bukhaari aad uga wariyey marmarna waasida uga wariyey iyo saasay ahay walidaalika alimaam axmed wiilkiisa cabdullaahi iyo ha tegininu dhihi jira haka qaadanina وعلي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة الهمداني عن أبي حمزة مولى الأنصار أبو حمزان مقعيس طلحة بن يزيد الأيلي أي اللي رادا وثقه النسائي عن رجل من بني عبس من رير بني عبس من قال مركز رير بني عبس وحاوي واصلة بن زفر كي أدان سومرين وألفتر كيسي can xudayfata annahu ra'aa rasuula اllahi sal ا ly slam o arkay yusallii min alleyli habeenka isagoo tukanayo fakaana yaquulu wuxuu dhahay allahu akbar aaaan saddex jeer dulmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriyaa'i wاlcadama uma istaftaxa waa furfurtay faqara'a albaqara uma rakaca waa rukuucay fakaana rukuucuhu wuxuu aha naxwan min qiyaamihi wax ueg u dhow wa kaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim waxaa laga qaadanaya marka subxaana rabbiya alcadiim uu dhahayey qiyaamkiisa iyo rukuuciisana waa isku dhowaayeen marka subxaana rabbi alcadiimta unbuu ku celcelinayuma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor yeela min arukuuci buu ka soo qaaday fakaana qiyaamuhu wuxuu ahaa naxwan wax u dhowdhow min qiyaamihi fakaana rukuucuhuhaa fakaana mxuu qiyaamuhuhaa fakaana qiyaamuhu qiyaamkiisii ictidaalkaa laga wadaaye wuxuu ahaa naxwan mid u dhow min qiyaamihi qiyaamkiisii hore ismin rukuucihi ani min rukuucihi wuxuu gelinaa marka qowsuu gelinaa yani kaanahu marka nusakdaa kala duwan waa marka bacdi nusakna min qiyaamihi ay dhigayaan bacdi nusakna min rukuucihi fakaana qiyaamuhu wuxuu ahaa naxwan wax u dhow min rukuucihi rukuucdiisa yaquulu wuxuu dhahayay lirabbiya alxamdu uma yasjudu waa sujuudayey fakaana sujuuduhu wuxuu ahaa naxwan min qiyaamihi qiyaamkiisa wax u dhow fakaana yaquulu fii sujuudihi subxaana rabbiya alaclaa buu dhahayay uma rafaca ra'sahu min asujuudi buu ka soo qaadayay wakaana yaqcudu waa fariisanaya fii maa bayna sajdatayni inta u dhaxayso naxwan min sujuudihi sujuuddiisa in u dhow wa kaana yaquulu wuxuu dhahayay rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii sidaasuu dhahayy ayb rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii fasallaa arbaca rakcaatin buu tukaday faqara'a fiihinna afartii ragca wuxuu ku akhriyey albaqarata wa aala cimraana waاlnisaءa wاlmaa'idah aw اlancaam shaka shucbatu baa shakiye ayb salaatuleyl ay ahayd markanoo kale lama dhahaayo dee nebiga dad baa qof baaba la tukanaye muxuu salaadda saan ugu dheeriyey waxaa la leeyahay markaasi dee qofkan waa ka goosa kao inta iska daayaba isagu yani salaadan jamaacada waajib ma aha keligiisu iska tuka kare ninkan ama midda labaad salaaddu waa salaad sunnaha hadduu daalo waa iska fariisan karaaba bikhilaafi salaadan yani faradka waa ka duwan tahay iyadan mar hadaad yani salaaddii sunnada xoogaa daal dareento waa iska fariisan kartaaba ayb baabu ducaa'i fi اrukuuci wاsujuudi baabu bayaani ducaa'i ducadii caddaynteedii buu u baab yahay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda uu ducaysto wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda ayb ayb wuxuu yidhi marka baabu ducaa'i fi اrukuuci wاsujuudi rukuucdii iyo sujuuddii dhexdeeda ducadeeda caddaynteedii buu u baab yahay ducada yani ku jirto adkaar eed adeertan waa adciyo ducuu soo galaa qaala xadaanaa axmed bnu saalix وaxmed bnu camr bni sarx وamuxamed bnu salma saddex nin axmed bnu saalix huwa اlmisri waa nin iqa bikhilaafi النasaa'i imaamu النasaa'i ninkii uu daciifi jiray waaye oo marka aan loo aaba yeelin dacfigiisa imaam اbukhaarina rijaalu اimaam الbukhaari ayuu ka mid yahay dadka bukhaari uu saxiixa ku ixtijaajay ayuu ku jiraa axmed bnu saalix axmed bnu camr bni sarx waxaa weeyaan abu daahir almisri marar badanuuna soo maray mxamed bnu slma wahuwa almuraadiyu mxamed bnu salmata almuraadi almisri weeyaan ayb qaaluu waxay yidhaahdeen dhammaantood anba'na bnu wahbin cabdullahi bn wahb almisri weeyaan qaala anba'na camru yacni bn alxaariث can cumaarata bni haziya cumaarata bnu haziyata almaazini alansaari laa ba'sa bihi wa riwaayatuhu can anas mursala dalkaansa taas ma aha can sumayin mowla abi bakrin annahu samica abaa saalix dakwaan abuu saalix asamaan yuxadiثu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه ali waslama qaal aqrabu maa yakuunu اlcabdu aqrabu maa in inta ugu badanoo yakuunu اlcabdu addoonku uu ahaanaya min rabbihi xagga rabbigiis yani mar marka ugu badan marka ugu dhowaanshada badan ee addoonku uu ahaanayo min rabbihi rabbigii uu ugu dhowaansho badan yahay wahuwa saajidun weeyaan markuu sujuudsan yahay isagoo sujuudsan wey faakiruu badiya adducaaa ducada badiya aqrabu maa yakuunu اlcabdu ay aqrabu akwaani اlcabdi min rabbihi wahuwa saajid saasoo kale way maada iska masderiye weeyaan magacnaa marka darfiyana waa leedahay yani owqaadda iyo waqtiyada addoonka uu leeyahay waqtiga uu ugu dhowaansho badan yahay min rabbihi ugu dhowaansho badan yahay wahuwa saajidun waay isagoo sujuudsan ee faaktiru ducaaa ducada badiya marka ducada sujuudi in lagu badinayo adducaau fi rukuuci wasujuudi bay ahayd marka sujuudda in ducada lagu badiyey ayaa xadiidku marka u tusaa qurbigan marka ilaahay marka ugu dhowaansho badan yahay addoonku waxaa weeyaan waa qurbiga alle sidiisaba wuxuu soo arooraa sida badan isagoo muqayadou soo arooraa qurbiga sida haalibka qurbiga marka ilaahay waa u dhow yahay addoonkiisa i marka la leeyahay qurbi oo iska mudlaqa ma jiro ilaahay maar walba addoonkiisa waa iskaga dhow yahay waxaa ka badan in lagu xadido owqaad mucayana markuu ducaysanaayo carafo markuu taagan yahay salaad markuu ku jiro madaxa dhulka ku haayo qurbigii marka isagoo saasuu soo arooraa qurbiga marka maciyada dhinacaas marka la fiiriyo waa uga duwan tahay maciyada iyadoo caama iyo iyadoo iyo iyadoo khaasa labadaba waa la arkay waa soo aroortay qurbigan laakiin ibnu taymiya isagu wuxuu yidhaahdaa sida haalibkaa qurbi khaasa waa midkan qurbiga alla yacnii badanaa wuxuu ku soo arooraa xaalaad addoonka uu ku sugan yahay markaas adiga markaad sujuudsan tahay markaad suuqa maraysa isku si ilaahay uguma dhowid saasuu marka isagu yidhahda walidaalika qurbi oo daati ah buu cabira isaga ayb oo marka wuxuu leeyahay qurbudaadka iyo culuwdaadkana ma iska hor imaa karaan maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala mar walba culuwi oo wuxuu leeyahay mudlaqa haddana waxaan rumaysannahay ululeyl alakhiir ilaahay inuu soo degayo samaa udunyaa imaanayo nooc qurbi ah waay middaas isagoo alla soo degaayo oo nooc qurbiya marka ay taasi tahay haddana cidina ma dhihin nusuulka iyo waxaa iska hor imaanayo culuwigii ilaahay marka alla isagoo sarreeyo ayuu haddana siduu doono addoonkiisa xaalaadka gabal oo ugu soo dhowaan karaa haddii marka culummadii hore salafka iyagu qurbiga sida maciyadoo kale inay u tawjiihiyaanna waa jiri jirtay oo isaga laftirkiisa qurbi caama iyo qurbi khaasa ka kala dhigaan wax dhibaataa male iyadana ayb taa weliba haddii la raacaa waa wax badan baaba ku yaraanaya dood badan qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa sufyaan can sulaymaana bni suxaymin abu ayuub almadani can ibraahiima bni cabdillaahi ibni macbadin can abiihi can ibni cabbaas ayb can abiihi marka ninkan uu sheegaya marka ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad can abiihi waa cabdullaahi bni macbad alhaashimi almadaniy huwa saduuq kan waxaan u jeedaa nacam kan dambe odaga can abiihi cabdullaahi bni macbad huwa hiqat qaliil اlxadiid can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kashafa asitaarata daahii ayuu fayday waannaasu walxaal annaasu dadkiina sufuufun ay safan yihiin khalfa abi bakrin abi bakr gadaashiisa ay safan yihiin marka waa markii nebigu uu jiranaayo nebigu uu jiranaa marka daahi buu sidaa isaga fayday dadkii abubakar uu tujinayuu arkay waxaa laga qaadanaa marka qofka guriga iyo albaabka ama dariishadda iyo daaha inuu ku samaysan karo laasiyama haddii daahu asturba uu yahay macno hadduu u samaystana waa ka ama midka la diidaayo waxay tahay bilaa macno derbigii in maryo laga buuxiyo in derbigii la asturo oo derbigii yacni la qurxiyo bilaa macno daani marka macno aanay jirin iyada markaas waxaa waaye waa nahyiga kaas xaggaas u galaan faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas dadow inahu lam yabqa ma baaqi noqoninoo ma harin min mubashiraati اnubuwati nebinimada bishaarooyinkeeda ila ru'yaa ru'yadii maahane asaalixatu ru'yada wanaagsan maahane wax kale oo mubashiraadkii nubuwada ka haray ma jiro yani waxaa waay ru'yada wanaagsani waa nooc bishaaro ah nebi hadda dadka ku bishaaraynaya ma jooga laakiin qofka haddii riyo wanaagsan loogu riyoodo ama isagaba uu ku riyoodo waa istinaas wax la weheshanayo bishaaro ah laakiin ru'yadu meelay ka soo gelayso axkaamta ma jirto iyadan waa layska weheshanayo waa bishaara lagu yidhi laakiin axkaamaa laga qaadanaa maya axkaam haddii laga qaata diintaba diintii kirishtaankaoo kale iska noqo lahayd xil rabaa lagu soo dari laha ila dadka indhahooda iyagaa is og nin walba xalay waxaasan ku riyooday saana ha lagu dara diinka xalay waxaasan ku riyooda intaas ha la sameeyo xalay waxaasan ku riyooda intaa ha la akhriyo walidaalika culimmadu yani waxaa weya waxay isku raacsan yihiin ru'yada inaan laga qaadanin xugun laakiin ru'ya alambiyaa'i iyadu waa waxyi taas waa laga qaadanaa xugun laakiin hayruhum maya walidaalika dadka iyaga dadkan iyagu marka tasawufka ama baatiniyada ah tasawufada caadiga iyo kuwa tasawufka uu la gaaray xadduu yacnii xad ay baatiniya noqdaan kulligood waxaa weeyaan diinka waxay ku dhisaan diinkooda ru'yo iyo ilhaam iyo wax la mida isagoo marka u riyoonayo manaamaa waxaas lagu arkay hurdaa kaas lagu arkay kan baa lagu arkay kan baa lagu arkay marka dambe waa dallacayaa marka wuxuu u dallacayaa baatininimo aad u daranoo wuxuu leeyahay waxaan sharaa'icdan daahirka oo kutubadan laga akhrinayo qur-aanka iyo axaadiidka annaga waa ka baxnayba waa ka baramoosnay see wax u qaadataa xadaanii qalbii can rabbii xadaanii qalbii can rabbii qalbigaygaa ii warramay rabbiyo iiga warramay qaara marka waxay yidhaahdeen cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani maanta dhan wuxuu ku celcelinaa bay dhaheen xadaanii fulaan macmar can hamaam can abi hurayra can اnebiy sal ll ly slam diinkiisa abu hurayra ilaa nebiguu sii galaa markaasuu ilaahay galaa bay dhaheen laakiin amaa naxnu waxay yidhaahdeen annaga laakiin waxaan leenahay xadaanaaani xadaanii qalbii baan dhahayaa can rabbii marka sanad gaaban waay marka saasuu lahewaa dajal waay qofkii markay yidhaha nebigoon la marin yaan xugun iyo cilmi yaan gaari karaa yani xugun sharciya iyadoo nebigii la marin baa la gaarayaa waxaa weeyaan meel kale laga gaara toosaan ilaahay ula xiriira waa dajaal ila ru'ya saalixa ru'yada wanaagsan ma ahani wax kale ma harin yaraa hal muslimu muslimka uu arkayo ow turaa lahu ama loo arkaayo wa innii nuhiitu waxaa layga reebay an aqra'a inaan aqriyo qur-aankii raakican anoo rukuucsan oo saajidan ama sujuudsan rukuucda iyo sujuudda qur-aanka laguma akhriya marka fa ama rukuucu rukuucda facadimu rabba rabbi weyneeya fiihi dhexdiisa wa ama sujuudu sujuuddana fajtahiduu ku dadaala fi ducaa'i ducadii faqaminun waxaa xaqiiqa ah an yustajaaba lakum in laydin aqbalee rukuucdii marka iyo sujuuddii sidaanay kale leeyihiin qur-aanna iyagu ma laha qiraa'a ma laha qur-aan marka lagu akhrin maayo marka la leeyahy laakiin ka waran ducada qur-aanka ku jirto sujuuddii maku ducaysan kartaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan iyo imaam axmeduu keeni doonaa oo dhahaya marka wax baasa ma leh culimo badanna sidaasay yidhaahdeen niye adiga marka qiraa'a u akhrin mayside niyatu ducaa'a u akhrinaysaa wax dhibaataana ma laha qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال أخبرna جرير عن maنsوr عن أbي الضحى عن masروq عن cاaئشhaةa qاaلت kana rasuul الlahi sl اه sلم nebigu wxuu ah yughiru inuu badinaayo an yaquula inuu dhahayo fii rukuucihi iyo sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuudiisa subxaanaka اllahuma rabna وبxamdika allahuma اغfir lii yataأwل الqur'an isagoo qur'aankii markaa taطbiiqinaya taأwiilkaa marka wuxuu yahay taأwiilka amarka iyo nahyiga taأwiil اmri amarkan ta'wiilkiisii waa yimid marka la dhahayo waa markii la fuliyo yata'awalu اlqur'aan bimacnaa waxaa weeyaan qur-aankiibuu dabaqaa qur-aankii marka iyo sunnadu waxay u qaybsamaan akhbaar iyo awaamir akhbaar iyo axkaam axkaamta ta'wiilkeeda waxaa weeyaan markii lala yimaado la fuliyo waa la ta'wiiliyey baa la dhahayaa jaa ta'wiiluhaa akhbaarta iyada ta'wiilkeeda goormuu imaanayaa markii wixii laga sheekeynayo indhaha la saaro la arko hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum waatay ahayd marka fii suurati alacraaf hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu aladiina nasuuhu min qablu ilaa aakhiri اlaaya ma waxay uu sugayaan ta'wiilkiisii bis yowma ya'tii ta'wiiluhu tawiilku waa maxay qiyaamihii wixii laga digaayey akhbaartii baa la arkaa janno iyo naar waxaas oo dhan wataawiil bimacna tafsiirna waa noqdaayo ibnu jariir dabari mar walbo aayad uu fasirayo alqowlu fii ta'wiili qowli illaahi tacaala buu ku bilaabay ay fii tafsiiri qowliillaahi tacaala mutaakhiriintana ta'wiil waxay ku fasireen sarfu lafdi can macnaahu daahir lafdiga in laga leexiyo macnihiisa daahirka biqariinatin looga leexiyo qariina darteed haddaan qariino jirin talaacuba ayaa la dhahaa iyadoon qariino jirin haddii layska ta'wiil la galo talaacubwa ta'wiilkaas marka dambe saxiixna waa leeyahay faasidna waa leeyahay kii marka qaraa'in helo oo dawaabiddii ta'wiilka waafaqo waa saxiix kii aan waafaqinna waxaa weeyaan waa baail ta'wiil baail oo noqona faasid yataawalu lqur'aan marka sidaan in lagu dhihi karo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii قال xdثna أحمد بن صالح qال أخبرna بن وهب xا وأخبرna أحمد بن صرح qال أنbأna بن وهب qال أخبرنii يحيى بن أيوب عن cmاaرة بن غزية عن سمي mولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي sل اه علي وسلم kاna yquل wuxuu dhahayy fيi sujuudihi اللaهuma اغfir lii dنbي ilaahu dembigayga dhaaf kulahu dhammaantiis diqahu kiisa yar wajullahu kiisa weyn inwajullahu iyo wajillahu labadaba in la yidhaho iska bannaantaha wa awalahu kan hore waaaakhirahu kiisa dambe zaada bnu sarxin calaaniyatahu kiisa muuqdo oo bannaanka lasoo dhigay wasirahu iyo kiisa hoose ayb ducadaanu marka nebiga ku akhri jiray sujuuddii marka in lagu ducaysto tanaa ka mid wuxuu nebiga ka soo arooray qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala akhbaranaa cabdatu huwa cabdatu bnu sulaymaan alkuufi can cubaydillaahi can moxamed bni yaxya bni xabbaan can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata can caaishata qaalat faqadtu rasuulallaahi baan waayey sala allahu calayh waali wasalam daata leylatin habeen falamastu almasjida falamastu waxaan taabtay almasjida meeshii uu ku tukanayeen ayb almasjid hunaa macnaha waxaa weeyaan almowdic aladii kaana yusallii fiihi meesha uu ku tukanayaa laga wadaayo masaajidkii baan taabtay derbigiisii hadda ma aha falamastu waxaan taataabtay almasjida masjidkii baan taab meesha uu ku tukanayay fa idaa waaba isaga oo huwa isaguba saajidun sujuudsan wa qadamaahu labadiisa gomadoodna mansuubataani ay taagan yihiin wa huwa yaquulu ou dhahayo acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsi hanaan calayka anta kama anayta calaa nafsik acuudu biridaaka ridahaagaan magangelayaa raalli ahaanshadaada min sakhatika cadhadaadan ka magangelaa ridahaagaan magangelaa ridaha waa tilmaan ilaahay leeyahay waa la magangeli karaa waxa uu ka magangelayana waa min sakhatika cadhadaadaan ilaahu ridahaagaan soo magangelaa cadhadaadaan ka magangelaa cadhada ilaahayna waa sabab cuquubada lagu gaaro waa sabab waa marka nebigu sababtii cuquubada keeni lahaydee cadhada alla ah ayuu ka magangelaaba ilaahay ayb waacuudu waxaan magangelayaa bimucaafaatika adiga caafintaada aad caafiso dadka beleda iyo fidnada ka caafinayso min cuquubatika cuquubadaadan ka magangelaa cuquubadiina waxaa weeyaan waa natiijadii walidaalika ibnuulqayim wuxuu yidhaahdaa nebiga isticaadooyinkiisa oo dhan marka la fiiriyo baxdi lagu sameeyey laba le kulligood hal meelay ku soo wareegeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magangeli jiray sharun shar shartuna waxaa weeyaan laba waxaa laysku yidhaahdaa shar asbaab iyo nataa'ij asbaab xun oo nataa'ijta ama natiijada ka dhalanaysa ay cuquubo tahay marka waa shar oo dhan waxaa weeyaan waa cuquubaad iyo asbaabteed leh waa bis cuquubaad iyo asbaabteedii cuquubaadku marka waxay noqon kartaa cuquubaad ruuxda la ciqaabo ila ruuxda cuquubaad xusniga iyo murugta iyo waa cuquub nafta la ciqaabayo badanka iyo jirka in la ciqaabo cuquubo adduunyo cuquubo aakhiro asbaabta cuquubaadkaas keenaysana waa shar iyada laftirkeeda isticaadooyinka nebigoo dhan marka wuxuu le intaas ku dul wareegay kitaabkan marka tafsiru almucawidateynka tafsiiru almucawidateynka marka badaa'icu ulfawaa'idkuu ka mid yahan waa baxi goonina loo dabceeye badaa'icu ulfawaa'idkana ka mid ah halkaas uu marka ku sheegaa aad yanii wax aad u tiro badanoo marka fawaa'id badan oo ka bixinayaa isticaadooyinka nebiga sal ll ly slam tan marka waxay ka mid tahay middii nebiga uu ku jamciyey asbaabtii iyo cuquubadii labadaba ilaahay buu ka magan galay sababku waa sakhadka carada alleh waa sabab cuquubadiina waa natiijadii waaaba cuquubadiiba labadaba allou ka magangelaya wa acuudu bika ilaah adaan ku magangelayaa minka adaan iska kaa magangelay tanna maxay tahay wuxuu yidhi fiihi macnaa alrubuubiyati waاluluuhiyati baa ku jira wa acuudu bika towxiid اluluhiya ku jira ilaahu adiga maa cid kale ma magangelayo minkana waxaa ku jira towxiid اrubuubiya sababtoo ah shar cid ii keeni karta ma jirto wa shar iyo khayr cid aan alla ahaynoo ii keeni kartaa ma jirto wa mar haddaan sharta cid kale aanay ii keeni karin ilaahu adaan iska kaa magangelaa adaanna ku soo magangelaa w macnihii rubuubiyadaa ku jira halkaas ilaa minka marka la leeyahay shartu iyo khayrka labadaba ilaahay xaggiisay ka imaanayaan soo maahan bal fiir marka adciyada nebigu say u macaani badan tahan laa uxsii ma koobi karo aniga hanaa'an ammaan calayka adiga korkaaga kuma koobi karo anta adiga kamaa asnayta saa isu ammaantayaa tahay calaa nafsika a ku ammaantay ayb riwaayada muslim iyada waxay leedahay faltamastuhu nebiga waan goobay waa raadiyey fawaqacat yaddii calaa baطni qadamihi gacantaydiibaa waxay ku dhacday calaa baطni qadamihi gomadiisii lugtiisii taagnayd caloosheeday taabatay yanii lugtiisii baan taabtay salaadna waa ku jiray waxaa laga qaadanayaa marka lamsiga mujaradka ah ee shahwada ka dharla inaanu weysada jebinaynin xadiidkan waa loo soo deliishan karaa weliba waadixuu ku yahay ilaa xaddi maa nacam ixtimaalka la tixgelinayana waa ixtimaalku uusan ku jirin tacasufka ilaa haddii la yidhahdo ay ixtimaal waxbaa laga soo qaada haddii la dhaho waxaa imaanaysa marka inaan nusuusta dhan ixtimaal looga baxsado waa la heli karaa soo ma garan shaaficiyada marka ixtimaalka ay gelinayaan oo ay leeyihin lugta inay duubneedaa laga yaabaa mara iyo wax lamid ay ku duubnayd iyada inay gacanta wax kusoo duubatayaa dhici karto ma taalla sax ma maxaa yeelay riwaayaadka qaar waxay leeyihiin guryahooday joogeen weliba yacnii waxay leedahay walaysa yowmaidin laysa fi lbuyuuti yowmaidin masaabiix faynuunsii guryaha ma oolin markaas mugdii buu ahaa nin iyo naagtiis marka guri wada jiifo faynuus la'aan yani qofku inuu intaas isduuduubo muxuu iska duuduuba ixtimaal fog waay waxaas macan ayb bal waxaa weeyaan waa ixtimaal loo keenay xadiidkan in la waafajiyo madhabka shaaficiga waa ixtimaal macnahaas loo keensado w marka xadiidka inta la soo qaado shaafici lama waafajinayo sooma garan waxaa lagu dhihi karaa adiga nebiga marka uu isduuduubayo nebiga ama caaisho isduuduubayaan da ayaga miyaa madhabka shaaficiga ku dhaqmaayey waayihi marka qofku markuu madhabka shaafici ku dhaqmaayo isduuduubaa dabcan laakiin nebigu ma saas ku dhaqmaayo marka kaas marka qofku hadduu wax ictiqaadiye marka hore ay wax ka dhaadhacsamaan maanta dhan nusuusta xagga u leexi xagga kasoo leexi meeshaan ka soo qaba ayuu gelaa walidaalika nusuusta waxaa lagu fiiriyaa adoo ka dharla hawo adoo hawo ka dharla iyo yacnii wax saa fikra saabiqa oo horraysay haddaad ka dharla adaa naska waxaa u fiirinaya si fiican laakiin adooy qalbiga wax kugu jiraan mar kasta maanta dhan waxaad u hiilinay un tii hore oo qalbiga kaaga jirtay qof walba saas hadda haddaad u mas'ale inta baarto wax raajix ay kula noqdaan berri haddaad aragta nas khilaafsan waxaa adiga rajaxaysay horta waxaa isku dayaya naskaas inuu daciif yahay inaad raadisid haddaa weysid ta'wiil kale wax culummada kale si kale u yidhi walow min baciid mucallimi saasuu dhahayaan waa adigii mid adiga dhexdaadii lewa nin kale hadduu sheego ka warran marka nin kale haddii uu sheego naftaadii baa saa isula dagaalamaysa nacam oo qowlkaagii hore waa u tacasubee midka dambaad kaga tacasubee hayruka hadduu sheega ka waran maxaad u malaynay hayruka oo cadow adiga kugu hadduu sheegana intaasoo ixtimaal fiiri buu ku leeyahay kitaabkiisa alqaa'id ilaa saxiix alictiqaad alqaa'id ilaa saxiix alictiqaad mucalimi taasuu ku sheegaan baxi fiicanoo marka qofka yacnii insaafka iyo uga hadlayo uu leeyahay ayb anta kama anayta calىa nafsika ayb wbilah towfiiq sal اl sl l ala nabina mxamed wala ali alkan iska joogo